bismi illaahi araxmaan araxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ku soo dhowaada qodobada warka caawa kuwooda ugu dorkoran waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo xaragga ka jira dhismaha cusub ee wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya oo wasaaradda waxbarashada faray in la tababaro macallimiin ku takhasusay waxbaarista carruurta qaba baahiyaha gaarka ah dhaqdhaaqyo ciidanna oo laga dareemayo degmada bardaale maleeshiya hubaysan oo dhakhtar ku afduubtay gaalkacyo warka caalamkana waxaad ku dhegeysan doontaan iiraan oo dil ku filisay nin lagu eedeeyey inuu basaaso ahaa dowladda israa'iil
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda shafaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
dhegaystaantaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu dorkoran markan waxaad ku soo dhowaataan asagiyo faahfaahsan aynu ku bilaabnay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa xarigga ka jira dhismaha cusub ee wasaaradda dekeda ee gaadiidka badda yunis duraan ayaa warbixintaani magaalada muqdisho ka soo diray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane doctor xasan sheekh maxamuud ayaa maanta xarigga ka jiray xarunta bixe ee wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda soomaaliya madaxweyne xasan sheekh ayaa tilmaamay in dowladda federaalku ay ahmiyad gaara siinaysa casriyeynta dekedaha dalka horumarinta iyo ilaalinta arrimaha badda iyadoo mudnaan la siinayo sugidda amniga badda duurista kheyraadka dabiiciga ah iyo ilaalinta bay-ada badda si jiilasha mustaqbalka lagu ilaaliyo kheyraadka ceegaaga badda soomaaliyeed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa dhanka kale kormeer ku sameeyey qeybaha kala duwan ee dhismaha cusub ee wasaaradda oo lafdhabar u ah kobaca dhaqaalaha dalka horumarinta ganacsiga badda iyo xoojinta isku xirka soomaaliya iyo suuqyada caalamka isagoo ku bogaadiyey shaqaalaha wasaaradda dadaalka ay ugu jiraan horumarinta adeegyada muhiimka u ah dalka marka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda horta inay gaadiidka badda dekedaha infrastructure waaye waa horumarinaynaa afar dekedood dalkan lahaa jiray shan uu maanta leeyahay berri mid kalaa soo socoto lix noqon doonta muddo aan dheerayn wayna sii kordhi doonaan dekada aada iyo aada u badan ayaa dalku u baahan yahay wasaaraddu inay horumariso dekadaha waa waa ku qasbantahay dekadahaasi qaana dekada dowladeed ay noqon doonaan qaana dekada private ay noqon doonaan oo dad dekadaha privatka waa furan yihiin waana la rabaa ganacsatada soomaaliyeed inay maal gashato dekadahaas privatka dekadii la dhisaa qarniyaalay jiray warshad inta duugowda ama casrigeedi waa laga guura la yiraa oo baaba'aysa maha dekadu marka ganacsatada soomaaliyeedna waa ku dhiirigeli waxaan rabaa si gaar ah wasaaradda inay xoog u saarto muhiimad u siiso gaadiidka badda gaadiidka badda maraakiib alaab lagusi doon noo imaanay iyo kuwa alaab laga qaadaayo caalamka sii aadaya bes maane lokali gudaheena sidee gaadiidka badda u isticmaali karnaa saddex kun iyo saddex iyo saddex boqoloo kilomitr dhulka soomaaliya beriga intaas iskuma jiro berigu saddex kun oo kilomitr iyo afar kun oo kilomitr isuma jiro inta badan laakiin waxaa saddex kun iyo saddex boqol iyo jejar isku jira waa baddeen marka gaadiidka badda oo lokalka maxalliga ah in xoog la saaro muhiimadda uu leeyahay dhaqaale ahaan amni ahaan fudayd dhinac walba ayaa aada iyo aada muhiim u ah wasaaraddana aada iyo aada ayaan ugu boorinaynaa in ay gaadiidka badda oo lokalka ay xooga aada iyo aada u saarto waxaa soo haray oon runtii wasaaradda aada iyo aada ugu hambalyeynaya uguna bogaadinayaa wasiirka wasiirkana ku hambalyeynaya ku bogaadinaya muddadii koobneed ee la joogay sida aan caalamka usoo noqdo shuruucda meeshaa laga tirinayay in badan horey u jireen annagoo aanan ka mid noqonin ayaa burburkii dowladnimada u yimiday qaarne waxay soo dhaceen intii hadda soddon iyo lixdii sano ee burburkii dowladnimada ka dambeysay jamhuuriyaddii labaad burburkeedii ka dambeysay ayay soo dhaqmaan marka in la geliyo waahubaa kuwo kaloo aada u fara badanna weli waa noo dhiman yihiin oo caalami ah lama macaamili karna caalamka haddii kale baddaas saddexda kun oo kilomitr waa la maraya waxaa dheer gudaha noo dheer economic zoneska aan leenahay iyo dhulka aan leenahay iyo xeerar caalami ahaa maamulo xeerarka caalamiga haddaanan qayb ka ahayn si aan u maamulano ma naqaano ama aan u ilaashano ma naqaano xoog iyo qoray basna kuma ilaali karnee xeerarkaas caalamigaan ku ilaalinaynaa iyo xeerarkeenna annagu aan leenahay marka labadaa la isku daro ayaa noo ilaalinayso maxaa laba milyan oo kilomitr square ah baddaas ku dhow biyaheeda aan leenahay annaga iyo khayraadka ku jiraba aan leenahay wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda xukuumadda federaalka soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur ayaa dhankiisa madaxweynaha jamhuuriyadda uga warbixiyey guulaha ay wasaaradda ku tallaabsatay waxaan daldal gelinay tababarada degdega ah ee kala duwan oo si xawli ah u- ku socdo waxaana kula heshiinay dowlado saaxiibaha oo ay ka mid yihiin sacuudiga iyo turkiga inay nala shaqeeyaan nagala shaqeeyaan sidii aan kor ugu qaadi lahayn aqoonta iyo xirfadda badaha dekedaha iyo gaadiidka badda iyo gaar ahaan sidii uu taabagal u noqon lahaa machadka aan furayno mudane madaxweyne howlaha kale ee dadaalka weyn gelinay annaga oo fulinayno aragtidaada iyo jihaynta ra-iisul wasaaraha waxaa ka mid ah horumarinta dekedaha gaar ahaan dekeda muqdisho oo ku guulaysatay inay noqoto tan ugu horeysa gobolka geeska afrika iyo tan afaraad ee afrikada oo dhan waxaan ku hanweennahay inaan gacan weyn ka geysano waxaan waxaan ku hanweennahay inaan gacan weyn ka geysano kor u qaadista dakhliga guud ee qaranka xoojinta haybadda qarannimo iyo ilaalinta xaqa aan u leenahay inaan xakamayno badaheenna iyo biyo biyo goboleedkeena ee aan leenahay mudane madaxweyne waxaan dadaal weyn ugu jirnaa in uu si dhammaystiran u dhaqan galo sharciga badaha soomaaliyeed oo aan yeelano awoodda la socodka iyo xakamaynta dhaqdhaqaaq walba oo badaheena ku saabsan cid walba oo soo gelaysa biyaheena ay noqoto mid sifo sharciga ku socota una hoggaansan shuruucda uu dalku leeyahay annaga oo kaashanayno dhammaan wasaaradaha iyo hay-adaha dowladeed ee dalku leeyahay ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayaa wasaaradda waxbarashada faray in la tababaro macalimiin ku takhasusay waxbarista carruurta qaba baahiyaha gaarka ah axmed cali ayaa isaguna warbixintan muqdisho inoogu soo diray ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa maanta xafiiska ku qaabilay madaxda macadka waxbarista carruurta qaba baahiyaha gaarka ee mustaqbal oo isagoo maanta ugu dabaaldegaya sanad gurihiisii tobnaad intii uu kulanku socday hoggaanka macadka ayaa ra-iisul wasaaraha u gudbiyey codsiyo muhiim ah oo ay ka mid yihiin in la siiyo dhul ay ka dhistaan xarun weyn oo casri ah in loo helo macalimiin si gaara ugu tababaran waxbaridda carruurta baahiyaha gaarkaa qaba iyo in manhajka waxbarashada qaranka lagu daro qayb si buuxda u daboolaysa baahiyaha carruurta ra-iisul wasaare xamse cabdi bare oo aqbalay codsiga ayaa faray wasaaradda waxbarashada aydah iyo tacliinta sare in ay macadka siiso dhul ku habboon dhismaha xarun cusub wasaaraddu ayaduna ay ay ku mashquulsan tahay oo ad heli doontaan xarun aad ku shaqaysaan oo gaar ah oo iskuul weyn ah ama eh, xarun kale oo muhiim ah Eh, oo si aad kirooyinka iyo waxa iyo meelaha ugu daran uga soo baxaan marka in aad eh, aad meel ilmaha wax lagu baro oo idinka xafiisyada noqotaa si inaad heshaan oo iyadan insha allah iskuuladan ama xarumo kale meesha sirtaan idinka ka keenay waxaa la rabaa inaad xarun siisaan muhiim ah oo Ah, marka i hope inaad taasna aad heli doontaan haddii la yidhaahdo markii uu soo dhammaaday kulanku ayaa wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare nuuro mustaf mukhtaar waxay ka warbixisay kulanka muhiimaddiisa iyo sida uu muhiim ugu ahaa waxbarista carruurta qaba baahiyaha gaarka ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda dan qaran oo kulan la yeeshay mid ka mid ah een- een maamulayaasha xarumaha wax lagu baro caruurta baahiyaha gaarka ah qaba ayadoo la fulinayo een awaamirta een een hoggaanka xukuumadda ee ku saabsan in mudnaan gaara la siiyo waxbarashada caruurta baahiyaha gaarka ah qaba waxaan maanta halkan kulan kula yeelanay ra-iisul wasaaraha een anagoo hogaaminaynay een wafdi ka socda een mid ka mid ah xarumaha wax lagu baro caruurta baahiyaha gaarka ah qabo waxaana diiradda lagu saaray sidii een looga jawaabi lahaa baahiyaha caruurta ee sidoo kale ay u heli lahaayeen goob ku habboon waxbarashada si lamid ahna looga shaqeyn lahaa in sare loo qaado een ah, een serviceka iyo waxbarashada iyo caawinaada la siinayo een xarumahaasi caruurta baahiyaha gaarka ah qaba wax lagu baro madaxa macadka mustaqbal doctores raxme cabduqaadir maxamed ayaa ra-iisul wasaaraha uga mahad celisay kulankan iyo ballanqaadka uu sameeyey iyadoo xustay in tallaabadani ay wax weyn ka tari doonto horumarinta waxbarashada carruurta baahiyaha gaarkaa qaba maanta waxaan aada ugu faraxsanahay
in uuna masigeliyey ra-iisul wasaare xukuumadda dan qaran ee ra-iisul wasaare xamse cabdibare asigoo ahamiyad weyn siinaayo xarunteeni caruurta ay la shaqayso asigoo ahamiyad weyn siinaayo ilmahaas iyo waalidiintoodii ilmaha qaba baahyaha gaarka ra-iisul wasaaraha wuxuu aada iyo aada ugu ballan qaaday caruurtaas in oo daryeel heer dowlad ay helayaan in ay helayaan wax walba ay u baahan yihiin anakoo la kaashanayno wasaaradaha ay khuseyso ha noqoto wasaaradda waxbarashada ama wasaaradda caafimaadka waxaan aada u rajaynayaa insha allah in ay dhowaan isbedelo badan dhankaas iyo wacyiga bulshada in isbedelo badan aan mudane xamse cabdi bare ra-iisul wasaaraha dalka ayaa ku adkeeyey carabka muhiimadda ay leedahay hirgelinta xarumo waxbarasho oo gaar u ah carruurta qaba baahiyaha gaarka ah isagoo sidoo kale tilmaamay in macalimiinta waxbaraya carruurtaasi loo baahan yahay in la siiyo tababaro xirfadeed oo tayo leh si ay u hubiyaan waxbarasho hufan oo waxtar u leh carruurta inay bixiyaan
wasaaradda waxaan ka rabnaa inay focus ka saarta mar walba trainingka macalimiinta la siinaayo in ay macalimiintaasi center ka noqdaan si gaara in loogu tababaro waxa ay dadka barayaan taas horta waa mid oo shan iyo tobankaas macalin insha allah iyo markii uun macalimiin kale lasoo badiyay haddana in ay iyagina ay portionkooda ay qaataan percentageka ay leeyihiin in lasii badiyo macalimiintaana aan xoog saaran insha allah tensionka waa saarayna taas waa qodob qodobka labaad wasaaradda haddii la yidhahdo waxay idinka kaalmeyn doontaa dhinaca qalabka agabka waxbarashada iyo manhajka iyo bugaagta iyo dhinacaas insha allah waa idinka kaalmeynaa wasaaradda haddii la yidhahdo profile garan doonta haddii la yidhahdo dhaqdhaqaaqyo ciidana ayaa laga dareemayaa degmada bardaale maxamed maxamuud ayaa inoo faahfaahinaya wararkii ugu dambeeyey iyo weliba dhaqdhaqaaqyada ciidan ee ka socda qaybo ka mid ah koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan degmada berdaale iyadoo halkaasi maalmihii ugu dambeeyey si weyn tuulooyin hoostaga ay fariimo ugu imaanayeen ciidamo taabacsan madaxweynihii hore ee maamulkaasi koonfur galbeed soomaaliya oo weliba wata gaadiid dagaal iyo weliba kuwa markaasi askar aada u fara badan ayaa markan u muuqata in dhaqdhaqaaqyo ciidan halkaasi ay ka wadaan degmada berdaale ee gobolka baay shalay waxaa gaaray taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed isagoo halkaasi ciidanka joogana si weyn markaasi ula hadlay ayaana markan u muuqataa kadib soo laabashadooda in mar kale si weyn looga dareemaya dhaqdhaqaaqyo ciidan iyo weliba tallaabooyin kale oo halkaasi mar kale laga dareemaya deegaano ama tuulooyin ka baxsan degmadaasi ayaana si weyn uga muuqataa in ay markaasi ciidamo si weyn u taabacsan madaxweynihii hore ee koonfur galbeed cabdicasiis lafsagareen iyo weliba kuwa mucaarada oo markaasi iyagana tilmaamay in ay si weyn ugu soo horjeedaan doorashada qof iyo codka dowladda federaalk ee soomaaliya ka wado deegaanada maamulkaasi koonfur galbeed soomaaliya waxaana ilaa ay hadda aan weli markaasi si cad aynan u caddeynin in ay dagaal toos ay la galayaan ciidanka dowladda ee halkaasi ku sugan inkastoo ay saacadihii ugu dambeeyey si weyn loogu dareemayay waddooyinka halkaasi gaadiidka ciidanka kuwa dowladda oo iyaguna markaasi howlgallo si weyn looga hortegayo ciidanka markaasi taabacsan maamulka halkaasi iyo weliba dowladda federaalk ee soomaaliya ayaana la sheegay in laga dareemaya saansaanteeda deegaanadaasi iyo weliba tuulooyin kale ee hoostaga maleeshiya hubaysan ayaa dhakhtar ku afduubtay kaalkaxyo cabdinaasir maxamed ayaa inoo eegaya wararka ka imaanaya magaalada gaalkacyo gobolka mudug ayaa waxay kusoo warramayeen in maleeshiya hubeysan xalay ee magaaladaasi ay ka afduubteen nin dhakhtar ah oo markaasi magaciisa lagu sheegay dhaktar faarax cabdi maxamed kaa oo ka mid ahaa baa layidhi dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee markaasi ka howlgeliyay isbitaalka guud ee magaalada gaalkacyo wararkaan helna ayaa tilmaamaya in kooxda hubeysan ee dhakhtarka ay ka kaxayseen goobtiisa shaqo iyadoona falkaas u abuuray cabsi iyo walaac ballaaran oo soo wajahay dadka deegaanka kooxda afduubka geystay ayaa la tilmaamay inay hore u baahiyeen muuqaal ay ku dalbanayaan in la sii daayo nin ku xiran magaalada garowe kaas oo laga soo qabtay gudaha etoobiya ninkaas ayaa la tuhunsan yahay inuu markaa ku lug lahaa dilkii taliyihii ciidamada madaxtooyada puntland cusmaan cumar maxamed oo sanadkii labada kun iyo labaatankii lagu dilay magaalada gaalkacyo sidoo kale wararka ayaa sheegaya in afduubka uu salka ku hayo arrimo la xiriir aan uan qabin maadaama dhakhtarka la afduubta la tilmaamay in markaas ay qaraabadhow yihiin madaxweynaha maamulka puntland said cabdullaahi deni dhacdadan ayaana si weyn dadka ku dhaqan magaalada gaalkacyo iyo guud ahaan gobolka mudug si weyn markaasi ay walaac ugu muujiyeen kuwaas oo ay ambaareeyeen afduubka markaa loo geystay ninka dhakhtarka ahaa maamulka iyo heedaha ammaanka ayaana weli si rasmia uga hadleen dhacadan iyadoona xaaladda ay tahay weli mid kacsan maleeshiyaadka afduubtana ay dalbanayaan in ninka ku xiran magaalada garowe loo sii daayo halka aad naga dhegaysanaysaanna waa reediyo jar markana warka caalamka maxkamadda iiraan ayaa arbacadii dil ku filsan nin lagu eedeeyey basaasnimo hay-adda sirdoonka israa'iil ee moosaad ka tirsanaa sida laga soo xigtay warbaahinta iiraan ninkani ayaa ka shaqaynayay guddiga difaaca dadban ee hay-adda dowladeed oo xasaasi ah wuxuuna xiriir ballaaran lahaa sarkaal ka tirsan moosaad oo kale maalnimadii talaadada iiraan waxay disheen nin kale oo lala xiriirinayay dibadbaxyadii janaayo kaasoo sidoo kale lagu eedeeyey inuu xiriir lahaa hay-adda lagu magacaabo moosaad iiraan waxay dishay in ka badan darsan qof tan iyo markii khilaafku bilaabmay qaarkoodna lagu eedeeyey inay basaas u ahaayeen israa'iil qaar kalena waxay xiriir lahaayeen kooxda mucaaradka ah ee mujaahidiina ee qaaq iyo kuwa kale oo ku lug lahaa rabshadihii dhacay bishii janaayo dhegeystayaal warkii habeenimo halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa warka waxaa idiin socodsiinayay anigu cabdiqaadir maxamed imaana dhanka farsamadana waa sabka waxaa soo saaray cali kabin calika intaan warkan warka xika ku kulmayno waxaan idinku dhaafeen cusadaas iyo habeen wanaagsan